بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي لبعتنات من kتاaب المkhتصر الصغير bاab الحج xajkiiba u baab yahay ويجiب الxaج xajku waa waaجibaa iyo والcmرaة cmradu calى الmسلmi qofka mslimkaa dushiisa ayay ku waajibaan mslimka albaalqi qaangaarka alcaaqili ee caaqilka ah alxuri ee xorta ah alqaadiri awooda calayhi xajka iyo cumrada awooda calayhi madkuurka awooda binafsihi nafsad ahaantiisa ku awooda ow biqayrihi qeyrkiis ku awooda oo cid kale u dirsan kara hadduusan isagu la imaan karin markuu qeyrkii u dirsanayo ow biqayrihi ku awooda waa in cajaza hadduu isagu ka tabargabo ka caajizo in cajaza hadduu caajizo wey bimaradin bisababi marad xanuun darti maradkaasoo laa yurjaa aan la rajayneyn bur-uhu ka biskoodkiis inuu ka biskooda aan la rajayneyn xanuun buu la yaallaa aan la filayn inuu ka kacayo xajkiina waa ku waajibi qof buu dirsanayaa kasoo xajiya oo kasoo cumreeya maradkaasaa ku dhacay ow amase kibarin weyni da buu la jiifaa uusan la aadi karin oo la gudan karin xajka iyo cumrada sidaa darteed isagu ma awoodey keyrkiis buu ku awoodaayo cid buu u dirsanaya alxaju ama alxiju xaadoo la kordhigo iyo iyadoo la hoos dhigo labadaba waa la akriyay xagga qiraa'aadka sabcada ah walilaahi cala annaasi xiju lbeyti ama xaju lbeyt xajka luqada qasad baa la yidhaahdaa sharcigu waxa weeye beytulxaraamka oo loola qasdo cibaado cumrada luqada waxaa la yidhaahdaa aziyaara iyo booqasho sharcigana waxa weeye ziyaarat lbeyti alxaraami beytulxaraamka oo la booqdo linusuk camal dartiis xajku axkaam shan uu leeyahayoo mar waa waajib macnaa waa fardu cayn sida xajatulislaam qofka xajka koowaadoo lagu leeyahay shuruuddiina laga helay waa fardu cayn inuu la yimaado fardu cayn buu ku yahay dushiisa marna waa fardu kifaaya oo muslimiinta qeyb ka mid ah waa in la helo sanad kasta inay xajka yimaadaan waaye oo dadku in la cidleeyo lama rabo xaramka iyo xajka amaakintiisa in la go-doomiyo la yidhaha sanadkan wax soo xajin karaa ma jiraan cidna ma imaan kadho lama rabo in la sameeyo waa faral ummadda dul saaran in ruknigaas cid ka mida muslimiinta ay gutaan sanad kasta fardukifaaya la yidhaha ayib kacbadaba waxa weeye in la nooleeyo oo loo labiso oo waa jidhaa iyaduna mar waa sunni ilmo yaryaroo soo xajinaya iyo addoommo aan xajku ku waajibinaya hadday tegayaan mar waa xaaraam bay noqonaysaayoo buu noqonayaayo idaa taxaqaqa darara minhu owdanna hadduu xaqiiqsado in dhibaato yaa ka soo gaarayso ama maleeyo markaas dee sidii hadda xanuuno ama khatar waxyaala laga baqadoo kale la huba inay meesha dhibaato ka imaanayso waaye inaa markaa dadkii la badbaadiyo wey mar waa karaahiyo waa ma xaqiiqsana wuu u malaynaya wuu ka cabsanayaa xajku walxaju yukafiru sakaa'ira walkabaa'ir bir xajku dembiyada waaweyn iyo dembiyada yaryarba waa lagu baabi'iyaa waa lagu tirtiraa wuxuu yidhi waxaaba la mida tabicaadka waxa la dhaho tabicaadka waa maxay waxyaalaha qofka loo hayso dekanooyinka iyo deymanka iyo waxyaalaha la midka hadduu xajka aado maya iyana ka dhacayaan oo hadhow dayn layguma labo iska dhahaya xajkii baan tegayo dad baa wax ku lahaa rimligu saasuu leeyahay xuquuqul aadamiyiin haddii uu xajkii ku dhex dhinto isagoo xagga jira ama markuu xajkii dhammaystay welina aysan u suuroobin inuu deyntii bixiyo laakiin uu go-aansaday inuu bixiyo aysan u suurtogelin ha ka dhacdo xajka ha lagu dhaafo ibnu xajar baa saa khilaafayoo diidayo wuxuu leeyahay may waa lagu leeyahay wixii xuquuqul aadamiyiin binu aadam wixii uu ku lahaa waa lagu leeyahay xajkii cumrada horey u jiri jireen waaye xajkii marka waa kaa sanadkii lixaad baa la faral yeelay hijirada sida loo badan yahay waana macluumun min addiini bidaruura qof kasta waa garanaya arkaanta inuu ku jiro xajku liska yaqaan iyadoo aan la barano kitaab laga akhrisan qofku garanaya sida salaadoo kale qofkii inkiroo yidhaahda xaj ma jiro ama layguma leh isagoo lagu leeyahay waa ku gaaloobaya hadduusan qof markaa soo islaamay ahayn ama meel culimo ka fog kusoo barbaaray hadduusan ahayn xajkii waa kaas xaj iyo cumru dadkaasaa lagu leeyahy shuruuddii waa laynoo sheegay muslim caaqil baaliq xur qaadirun calayhi binafsihi ow bikayrihi in cajaza weeye laakiin shardigu wuxuu yaallaa ow bikayrihi bimaradin laa yurjaa buruhu ow kibari shuruud waxaa jidha hadda istidaacada iyo karidda xajku marna qofku naftiisa oo ku karayaa marna cid kale u dirsanayaa oo ku karaa midda uu naftaada markuu qofku naftiisa ku karayo sahaydii waa inuu helayo raaxiladiiyo daabaddii waa inuu helayo waddadu waa inay aamin tahay naftiisa iyo maalkiisa socodkii waa inuu ka gaari karo wakhtiga u haray hadday haweenay tahay maxramkeedii ama zawjkeedii ama dumar lagu kalsoon yahay waa inay maceeda yihiin oo la socdaan dumarkaa labaa ugu yar iyo wixii ka badan dumar hadday raacayso waaye qofku waa inuu daabadda raaci karaya diyaaradda iyo gaariga iyo kartiga iyo wixii la mida dhibaata ka soo gaarayn biyihii iyo sahaydii iyo daabadda waxay cuni lahayd haddii xoola uu saaran yahay faras iyo rati iyo wax la mida hal iyo meelihii loo loo yaqaanay in laga helo waa in laga helayo lacagtii lagala geri jirayna waa in lagu helayo hadduu cid kale u dirsanayo sida qof ama dhintay baa laga soo xajinayaa ama qof macduub ah oo aan awood haynin xoolihiisaa laga bixinayaa xoolow ka dhintay laiska dhaxli mayee hadduusan xoolo lahayn dadkii ehelkiisa ahaabaa waxaa u sunno ah oo isaga dadkii dhexlayay inay ka sameeyaan oo laga soo maro haddii hadda qof ajnabiga ummad kalea ka sameeyana waa ka dhacaya taasina wataa qofka qof kasoo xajinaya ama kasoo cumreynaya maxaa shardi inuu awal isagu kiisi soo maray isagoo aan tiisi soo marin cid kama soo mari karo faslun fii furuudi اlxaji buu fasalu yahay xajka faralyaalkiisii ayuu fasalu yahay furuudulxaji xajka faralyaalkiisu khamsatun shan weeyaan alxiraamu xirashu ixraam oo ixraam muxuu yahay wahuwa xiraamku anniyatu waa niyo bilqalbi laga niyeyso niyo oo qalbigaa wey camalkan inuu gudagelayo qofku waa inuu soo xaadirsado qalbigiisa waa waajib carabkaga dhawaaqaani waa sunne ayib nooca uu xajka ula imaanayo iyo cumrada waa saddex noocdoo saddex nooc wey mid ifraad baa la yidhaahdaa xajku qofku marka hore la imaan hadhowbu cumradii la imaanayaa ayib isla sanadkaas kaa waa ifraad weliba shaaficiyadu ama madka imaamu shaafici isagaa ugu fadli badan bay bay qabaan tamatucna waxa weeye cumradaa la hormarinayaa dadku hadda u badan yihiin xajkaa dambaynaya wow tamatucaadi oo markuu cumradii dhammaysto wixii loo diido dhan baa xalaal u noqonayo dharkiisabuu iska gashanayaa udugiisabuu isticmaalayaa midna kiiraan baa la yihahdaa xajkii cumradii isku mar buu niyeysanayaa way isi soo hoosgelayaan camalkii xajku la imaanaya ayib taasi wata xajka marka la xiranayo bilaha xajka unbaa la xiranaya xilli ka horeysa lama xiran karo waa bisha shawaal dulqacda iyo tobanka bero hore ee dilxija hadduu xilligaa xilli aan hayn ou sii xirto cumray u guntamaysaa marka arkaantii tiri alixraamu wahuwa niyatu bilqalbi koow kan labaad walwuquufu bicarafata carafe istaageeda wey waa rugniga ugu weyn alxaju carafa baa nebigu yihi calayh salatu salaam qofkii carafa haleela xajki waa haleela galabka sagaalaad duhurkii laga bilaabo gelinkaa dambe weeye ilaa habeenka iidda intaan waagu beryin oo nebigu wuxuu yihi qofkii halkan yimaada carafa intaan waagu beryin faqad adraka alxaja xajki waa soo haleelay abu daawuud iyo tirmidi baa warinaya xadiidka ayib carafo markaa tegaysid hadduu qofku daabad iska dul saaran yahay ama iskaba socsoconayo ama iskaba seexdo iska hurdo waa waa u xasish inuu meesha tagaa laga rabaa kuwaa diyaarado saa ula dulmarayo kuwaa gaariyaashooday wateen iska dul seexanayo kuwaa teendho gelayo kuwaa iska warwareegayo kuwaa buuro ka baxayo xuduudka carafo mar hadduu ku jiro qofku waxa weeyaan waa carafow joogaa cibaadadiisa iyo wuxuu la imaanayo isagaa isagay ku xidhanta waa dawaafu dawaaf weeye midka saddexaad bacdal wuquuf carafa intii lasoo istaagay dabadeed in dawaaful ifaada la yidhaha dawaafka arkaanta ka midkaa weeye inuu la yimaado ilaahay wuxuu yidhi walyadawafuu bilbeyt alcatiiq dawaafulquduumku waa iska sunne marka waadoo aagashid kacbada taa waa sunne dawaaf dabadeed uma sacyu sacyi baa ku xiga oo arkaantaa lagu tirinayaa waa kana madhabkaasaanu qabaa madhabkeenna weeye imaamu shaafici radia allahu canhu sacyi bayna safaa walmarwa weeyaan baa toddoba jeer la maraya dawaafkuna waa toddoba jeer wal xalqu weeye kan shanaad tima xiirid aw itaqsiiru ama gaabin qofku waa inuu timaa xiiro amba waa inuu gaabiyo saddex timood baa ugu yar timaha madaxa wey timo kale maaha timahaasi markuu sidaas sameeyo nimanka waxaa u fiican inuu timahoo dhan iska xiiro qofka dumarkaana inay iska gaabiso arkaantii wuxuu ka tegay hal mida oo in ah tartiib in saa loo kala tartiibiyo macnaha mucdamul arkaan arkaanta badankeeda waa in saa loo kala tartiibiyo macnaha faslu fii waajibaati اlxaji buu fasl u yahay xajka waajibaadkiisi buu fasl u yahay xajku wuxuu kaga duwan yahay arkaanta kale ee salaada iyo kuwa la midka ah xajka arkaantiisa iyo waajibaadku waa kala duwan yihiin arkaantu waxa weeye shayga haddaadan la imaan aan xajkaadi jirin waajibaadkuna shayga waxa weye haddaadan la imaan uu ku dhaafo dhiig lagu kabayo oo dhiig baa la bixinaya wa waajibaatuhu xajka waajibaadkiisu alixraamu xirasho weeye min almiiqaati miiqaat laga soo xarmado miiqaat baa laga soo xiranaya taasaa kow ka ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam reer madiina wuxuu yidhi dalxulayfa ha ka xirtaan reer shaamna juxfa reer nejdina qarnulmanaasil ahlu yamanna yalamlam hunna lahunna waliman ataa calayhina min gayrihinna miman araada alxaja walcumra baa nebigu amaakintaa dadkaa la sheegay baa leh iyo cid kastoo tubtaa ku timaada oo meeshaas dhankaa ka timaada oo qofkii xaj iyo cumro doonaya ah qofkii meeshii laga xiran lahaa iyo xaramkii dhexdooda degan gadaal u noqon la dhihi maayo meeshuu safarka ka bilaabayo buu ka xihanaya xataa ahlu maka min maka reer makaad maka lafteeda ka xihanaya meel kale aadimaya miiqaadkii waa kaas makaankii loo xariiqay wey marka yaman tihaamatul ya- ya- yamantaas hadda ee soomaalida iyo eletariya etoobiyaanka jabuuti dadkaasoo dhan iyo lamlam bay ka xihanaya markay halkaa marayaan reer najdi waa qarni ciraaq iyo khuraasaan idaat cirqi meel la yihahdo ka xirtaan masar iyo maqrib iyo shaam reer shaamka waddada dulxulayfe ka yimid wey ya maya waddada dulxulayfe aan ku imaan juxfay ka xihanaya reer madiine iyo reer shaamka dulxulayfe soo marana dulxulayfay ka xihanaya qofku hadduu miiqaadkan dhaafo isagoo camal doonaya oo intuu dhaafay kabacdi uu xirto hadduusan noqon dhiig baa lagu yeelanaya diyaarad ba u saaran yahay isagaa noqon karaba mararka qaarkood kuwan beyloodyaduna diyaaradda markay meeshii dul maraysa ku dhahayaan haddaan maraynaa xiro dee haddaan maraynaa intuu hadalka leeyahay diyaaraddu waa dhul yare waaba dhaaftayba walidaabaa dadka waxaa loogu sii naseexeeyaa inay sii diyaargaroobaan ya oo hadday doonaan iyagoo muxrimiinoo xirtayba ay maraan meesha ilaa ilbirs baa diyaaradda ku jaraysaa walmabitu wey waajibka labaad waa mabit lhoyaatin wey hoyaat hoyashu bimusdalifa lagu hoydo leylata naxri habeenka ciiddo tobanka oo carafo laga soo tegay galabta ama caawa maqribkii laga soo tegay waxaa lagu hoyanayaa musdelifa gelinka dambe musdelifo waa in lagaa helo ilbiriqsina allaha ka dhigay adoo carafo soo istaagay waa fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam mashcaruxaraamku waa musdelifo qofkii cududaar loo musdelifo aan ku hoyan oo maxaa cududaarka ka mid ah wuxuu weli jiraa carafa hadduu doono dadkii maanta tegey ma aho kabacdi buu aaday ilaa caawo dhan carafo waa la istaagi karaa habeenka tobanka ciidoo dhan moogta caraf uu ku mashquulsan yahay inuu wuquufkeedii buu jiraa ama cududaar kale buu leeyahay cududaaradii jumcada iyo jamaacada ka mid a waxa weeye waa cududaar buu haystaa qofkaas waxaa la yidhi qofkii inta dhaafay waddanka dawaaful ifaado aaday cududaar ma haystaayoo kacbadii dawaafkeedibuuba jiraaba fiihi khilaaf khilaafaa masaladaa ku jira cududaar la-aan musdelifo qofkan ku hoyan dhiig baa laga rabaa neef buu gowracayaa arya walmabitu hoyaatin baa ka mida iyana tan saddexaad weeye waajibaadki layaaliya tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa ah habeenadooda biminan bimina inuu ku hoydo musdelifo iyo minaa isku dhow saddex hameen weeye hadduu saddexda taam yeelaya haddii kalena labuu kusoo koobi karaa faman tacajala fi yowmeyni falaa ima caleyh wey marka hameenadan dambe oo mino iyagu waxay musdelifo kaga duwan yihiin mucdamu leyl lix saac iyo ka badan waa inaad joogtid mina mucdamu leyl waa maxay habeenka kale berki iyo weliba ziyaado laakiin musdelifa saa ma ahayn qofkaani hadduu nafrul awal samaynayo laba maalmood markii uu laba maalmood laba maalmood marku tuurtay hadduu tegayo wuxuu samaynayaa intaan gabalka ugu dhicin buu tegayaa xuduudka mino waa inuu ka baxo markaas waxaa ka dhacaya habeenkii saddexaad inuu ku hoydo iyo tuuriddii biri maalinta saddexaad dhagax tuuradkii waa ka dhaca mabiidkaa qofkii ka taga cududaar la-aan dhiig baa isna lagu yeelanaya wa ramyu jamrati lcaqabati jamrat lcaqaba tuurashadeeda waa maxay buuraha saddexdaa midda ugu weyn oo makana ugu xigta jamratulcaqaba la dhahaa xagga carafa iyo musdelife iyo mina marka laga yimaado buuraha xiga ma aha tan koowaad maaha tan labaad maaha tan saddexaadee dhanka loo socdo maka xigta baa jamratulcaqabaa la dhahaa buurtaas waa inuu ganto maalinta ciidda yooma naxri waatan maalinka ciidka sabca xasayaatin toddoba qururuxa dhagaxyadan waaweyn oo dadka qaar wataan lama rabo toddoba xasayaad baa la yidhi toddoba xabo oo quruuru xoogaa waaweyna baa lagu tuurayaa shaygaasoo kale ah mid kasta markuu tuuranayo allaahu akbar buu dhahaya madhabkeenu wuxuu qabaa tuurashadaasi waxayba soo gelaysaa hameenka ciidda kala bar bartamihiisa laga bilaabo waqti waa soo gala waay laakiin waktiga ugu fadliga badan waxa wey markii qoraxdu inta soo baxday ee xoogaa soo socota welina ayn san duhur gaarin laakiin hadduu ku dhaafo waktigaas waktigu waa kuu joogaa xataa ayaamu tashriiqa ilaa maalinka u dambeeya laga gaaraya waktigu weli waa kuu joogaa dhagax tuur mar hadday arrintu tahay sida caraf oo kale ku dhaafi mayso wa ramyuljimaari buurihii ganashadoodaa ka mida waajibaadka buurihii ahalaai saddexda ahaa bacda zawaali geeska suulka qoraxda cirka bartamihiisa markay ka zuusho dabadeed kulla yoomin maalin kasta u ganto maya kulla yoomin maalin kasta oo mihaa min ayaami tashriiq ka mida waa inuu ganto kulla waaxidatin buur kastana bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuranaya maalinta ciidda saddex maalmood oo ka dambaysa hadduu saddexda maalmood dhammaystirayo saddexdaa maalmood maalin kasta saddexda buurood ha tuurto toddoba dhagaxna ha ku tuurto maalin kasta waa marka saddex buurood oo beer toddoba ah waa kob iyo labaatan maalinta labaadna waa si intii oo kale waa kob iyo labaatan dhagax maalinta saddexaadna haddii uu taam yeelayo waa intii oo kale saddex meelood oo beer koob iyo labaatana wey lixdan iyo saddex dhagax soo maa lixdan iyo saddexdaasa waxaa lagu darayaa toddobadii maalinta ciidda hal buur keliya la tuurtaa jamratulcaqaba oo toddoba dhagax keliya ah toddobadaas iyo saddex iyo lixdan iyo waxaa laisku darayaa saddex iyo lixdan toddobaatan toddoba saddex lagu daray toban lixdankii ku dar toddobaatan dhagax tuurka xajka oo dhan waa toddobaatankaa dhagax laakiin shayga cajaa'ibkaa waxa weeyaan oo meeshaa ka jira qofka sidaa u dhagax tuuranaya malaayiintaa qof oo dhagax tuuraya dee dhagaxoodii yaaba arkayaba meel baa saas loogu tuuraya xoogaa hadda dadka masaajidkan fadhiya hadday meela dhagaxyo ku tuuraan waxay noqonaysaa meel dhanoo dhagax miranoo laga leexanayo beer toddobaatan dhagax haddii meel aan dhigno hadda laakiin afar milyan ama dad ku dhow meesha intaasoo dhagax ku tuurayaan waa arrin cajiiba waxaa la yidhi maxay ku dhacday dhagaxii meeyi waxaa la leeyahay qofkii la aqbalo dhagaxiisa malaa'ig baaba qaadaysa waka haddaba fiiri maalmahan saddexda ay waqtigoodu wuxuu soo gelayaa bacda zawaal lix saac wixii ka dambeeyay qoraxda duhurku markuu gelo ya ay soo gelaysaa laakiin maalintii hore waa gelinka hore ramyigaas isna waajibaadkii buu ka mid yahay inta maalmahaasi joogaanna waqtigii ramyigu waa kuu joogaa maalmihii saddexdaa hadday dhammaadaan ramyiga waqtigiisa waa baxay saddex dhagax hadduu ka tago saddex toddobadii dhagax saddex dhagaxoo ka mid a hadduu ka tago dhiig baa imaanaya neef inuu gowraco noqonayso waaye buuraha waa in la kala tartiibiyo jamratu suqra midda u yar baa lagu bilaabin jamratulwusdaa midda dhexdhexaadkaabaa ku xigta jamratulcaqabaa ugu dambaysa shuruud weeye waxaa tuuranaysa dhagax ha noqdo wax kale lama tuurayo kaba iyo ulo iyo dhar iyo la tuuri maayo tuuridna waa inay wuxuu yihiin ee iska dulsaar lama rabo gacanta ku tuur waay rami uga niyeyso waa uga qasad toddobadii dhagax yaqiini meeshaa ku tuudhayn ha ku dhaco loogu talagalay wayajuusu waxaa bannaan annafru bixid fi lyowmi athaani maalinka labaad inuu qofku iska tago qabla alquruubi qoraxdu intaysan dhicin waa masaladan soo sheegnay saddexda maalmood ayaamu tashriiqa maalmaha mina laba markau tuurtay laba hameenna joogay haddaan gabalku u dhicin waa ka guuri karaa waa qof waxaaba laga yaabaa tegidkiisa iyo diyaaradiisa iyo waqtigu ku yaryahay ama arrimo kale iyo caafimaad iyo wax rabay waa bixi karaa faman tacjala fii yowmeyn wey falaa ima caleyh wa dawaafulwadaaci sagootiga dawaafkiisa baa isna waajibaadkii ka mid a oo dadka waxaa la amray buu yidhi cabdullaahi binu cabaas ahdigooda u dambeeya guriga ilaahay inay tahay marka u dambeeya soo tegayaan dawaafka ah la yimaado gabadha xaa'idadaa lagama rabo waa laga saamaxay xujayda keliya kuma xirna iyo qofka cumraysanaya qof kastoo maka kas- ka safraya oo waddankiisa aadaya ama waddan kale aadaya ama meel masaafatulqasri dhan u socda waxaa la doonayaa inuu dawaafkaa la yimaado waay wa furuudu lcumrati cumrada faralyaalkeeduna arbacatun waa afar alxiraamu xirashu xiraamka waa laguu soo sheegay waa niyada qalbiga ahayd soo ma uma dawaafu dawaaf toddoba jeera uma sacyu sacyi toddoba jeera uma alxalqu timahoo la xirto aw itaqsiiru iyadoo la gaabiyo waa arkaantii xajka oo keliya iyo arkaantan waa isku mid waxaa laga reebay carafe istaageedii cumradu ma leh buur waka waajibaadkan kaloo xajku leeyaho dhagax tuur iyo mabiit meele lagu hoyda iyo waxaasna cumradu ma leh wa waajibaatuhaa waajibaadka cumradu alxiraamu xirasho weye min almiiqaati miiqaadkii laga soo xirto miiqaadka cumradu qofka xaramka jooga dhulka meesha ugu dhow inta xaramkaa marku dhaafo ardulxilli meesha ugu sokaysabuu ka soo xidhan karaa jicraana kowka ah oo ugu fiican tanciim baa ku xigto masjidu caaisha meesha hadda laga dhisay waxaa ku xiga xudaybiya waka miiqaadka makaaniga qofkii meel kale ka imaanayo aan xaramka deganayn waa un miiqaadkii xajka meelihii hadda aan soo sheegayna dulxulayfe iyo iyo iyo lamlam iyo kuwii lamidka ahaa wey cumrada sanadkao dhan baa lala imaan karaa qofki ay qofkii xajka camalkiisii dhammaystiray oo dhan labaiyo tobanka bilood iyadu waa joogtaa xilliga adduunta aadi ka dhaa faslun fii furuudi dawaafi dawaafka faralyaalkiisu wa fasalu yahay furuudu dawaafi dawaafka faralyaalkiisu satrul cawrati cawrada asturiddeeda weeye kow wa dahaaratu lxadathayni labada xadath oo laga daahir yahay weeye labo wadahaaratu najaasati najaase laga daahir yahay weeye fi thawbi marada dhexdeeda iyo walbadani jirka iyo walmakaani makaanka la dawaafayo wa an yajcala lbeyta beytka iyo kacbadana waa inuu yeelo can yasaarihi bidixdiisa markuu wareegayo midig ha u wareegin ee bidix ha u wareegaysaa ya beytku bidixda ha kaa jiro xajir aswadkaa ka bilowday gacantaada bidix xaggeeda kacbadu kaa jirdhaa saana u wareegaysaa wa an yaduufa waa inuu dawaafo sabca maraatin toddoba jeer khaarijal kacbati kacbada debadeeda oo weliba ah daakhilaalmasjid alxaraami masaajidka xurmada le gudihiisana ah kacbada dee halkaanoo kale ka soo qaad hadda kitaabkaas yaala iyo rilahaas masaajidkiina waa ku hereersan yahay masaajidka haddaan dhex fadhin oo kale masaajidka waa inaad gudihiisa ka dawaafaysa kacbadana waa inaad debadda ka maraysid aadan dhexdeeda gelin marka aad dawaafis ayb isagoo dawaafaya qofkii cawradiisu muuqato isla deg deg waa inuu u asturaay intii isagoo cawradiisu muuqato uu maray waa inuu soo celiyo dawaafkii oo dhan maaha intii markaas dhaaftay wey toddoba jeer oo la hubo waa inuu maro meesha oo yaqiin ah hadduu tirada shakiyo tirsiga yar buu qabsanaya marka khaarij alkacba kacbada debaddeeda buu marayaa shaadirwaan wax la yihahdaa jiroo kacbada asaaskeeda waa inuu dibadda ka maro ayb daakhil اlmasjid اlxaraam dee masaajidka hadda dabakyaa baa laga dawaafayaa dabakyo sare iyo meelo dadka gaargacanada lagu wado loogu talagalay iyo hawadaa kore waa dhowtoo dhisma socday bira lagu xiray iyo waxaasoo dhan hadduu maro waa u jidhaa hadduu doono dhismahan masaajidku kacbada haba ka dheeraado hoos baa ka fiirinaysaa kacbadii dhulka hoose kaaga muuqanaysa waa an yabtadia waa inuu bilaabaa shardi ah bilxajaril aswad xajarul aswadka waa inuu ka bilaabo dhagax madow wey meel aan ahayn hadduu ka bilaabo dad waxaa jira marka saa kacbada uga muuqataba halkaa allahu akbar inta ka dha kasii bilaabayaba iyagoo dhinac kala jooga kuwaas mada markay gaaraan xajarul aswadka bay u bilaabatay intii hore soo gaaridii wixii ahayd meeshii laga bilaabi lahaa u soo socday waaye waa inuu qaabilo markuu bilaabayo garabkiisaa bidix xaggaa laabta dhanacaas waa inuu saa u qaabiliyo dad aan qaabilinayn baa jira taas baa la doonaya faslun fii furuudi sacyi sacyiga faralyaalkiisu waa fasaluy wa furuudu sacyi sacyiga faralyaalkiisu an yabda-a inuu bilaabo weeye bisafaa buurta safa la yihaahdo fi lmarati luulaa marada hore qur-aanka safaya marwatee la hormariyey safa ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah iyadaa laga bilaabaya nabda-u bimaa bada allahu bih wey waxaan ka bilaabaynaa meesha alle ka bilaabay ibda bimaa bada allahu bih waaye haddaba wa bilmarwati mar marwuu ka soo bilaabaya fi haaniyati marka labaad safou ka bilaabay marwoo tegi waa kow marka labaadna mar waa laga soo bilaabin safaa loo soo socdaa ku soco wahakadaa sidaa kuwa sabcan ilaa toddoba laga gaarayo wa an yakuuna waa inuu yahay sacyu bacda dawaafi rukni dawaafu rukniga gadaalkiisa dawaafu ruknigu iyo dawaafu lifaada waa isku mid dawaafka waxaa weeyaan xajka oo maalinta ciidda iyo wixii ka dambeeya lala yimaado dawaaf rugnigaa dabadiisa sacyigu ha ahaado awilquduumi ama dawaafilquduum dawaafilquduumkuna waa midka sunnahaado qofku markuu wadanka yimid oo isagoo maalan xaj u xiran yahay haddee inuu dawaaf ku bilaabaa fiican dawaafkaa dabadiisa hadduu sacyigii ku daray hadhow sacyi kale lagama rabo maalmaha dambeo shaqadu weliba badan tahay waaba kan wuxuu yidhi baxayu meelo dawaafilquduum dabadiisa marku dhacayo baxayu meeloo laa yatakhalalu usan kala dhexgelin weye beynahumaa dhexdooda waa inuusan kala dhexgelin alwuquufu istaagid bicarafata la istaagay hadduu inta dawaafulquduum la yimaado carafo soo istaago misna dhaho sacyigii baan la imaanayaa laga yeeli maayo carafa waa inaysan soo kala dhexgelin ee markuu dawaafulquduum la yimid sacyiga ha ku xijiyo wuquufu carafa markaa ha aad haddiiba carafo la soo istaagay waxaaba jooga dawaafkii kale oo dawaaf rugniga ahaabaa waqtigiisu yimi lilxaji xajka waxaa u ahaaday taxallulaani laba xalaalow waa laba muhiim ah inaa ogaatid halkan laba xalaalow baa xajku leeyahay xalaalowga hore saddex shay baa laba ka mid a haddaad samaysid xalaalowgii hore baa kuu xasilay saddexdii shayba haddaad samaysidna xalaalowgii labaad baa kuu xasilay labadiiba waxba xaaraan kaama ah markaas wixii awa laguu diiday ah ee xajka la xiriiray cumradu iyadoo hal xalaalow bay leedahay camalkeeda dhammee weeye al awalu kan hore xalaalowga hore yaxsulu wuxuu ku xasilaa bihnayni labo oo min halaahatin saddex xaggeed ka ahaaday saddex laba ka mid a saddex laba ka mid a baa xalaalowga hore ku xasilaya ilaa meeshu waa meel cajo badan wahiya saddexdaasi adawaafu dawaafka kow walxalqu timaxiirka ama gaabinta labo wa ramyu jamrati alcaqabati jamrat lcaqabo buurta la yihahdo maalinta tobnaadka la tuuran jiray tuurashadeeda saddexdaa laba ka mid a haddaa la timaadi labaday doonaanba ha ahaadeene xalaalowga horaa kuu xasilay carafaa ka timid markaasaad buurtii tuurata timihiina waa xirata xalaalowgii horaa kuu xasilay ama timihii maada xiirani buurtii baa tuurata waana soo dawaaftay dawaafka sacyigaas kala socda haddaad horey sacyiga ula imaan xalaalowga horaa kuu xasilay xalaalowga hore maxaa looga jeedaa ifahansii waxaa looga jeedaa wax kasta oo lagu yiri markaa xiratay xajka waa laguu diiday baa xalaal ku ah ilaa dumarka mooyaane xaaskiisa maaha wixii kaloo dhan baa u bannaan barafuun dhar godan koofiyad kabo surweel ya waxaasoo dhan baa loo ogolaanaya xalaalowga hore arrintaasaa loo ogolaanaya wa bithaalithi midka saddexaad markuu ku darana yaxsulu waxaa xasilaya altaxalulu thaani xalaalowgii labaad xalaalowgii labaad waa maxay kii loo diidanaana waa loo ogolaada manaha wuxuu noqday maca dumarkii in loo ogolyaha markaas isagaaba kuu sheegayoo axkaamtu iyadaa lama xanta iyadaa soo kuu sheegaysa wixii kugu soo dhici lahaa wayaxilu waxaa ku xalaaloobaya bilawali xalaalowga hore jamiiculmuxaramaati wixii la xarimay dhammaantood ila nisaa'a dumarka mooyaane iyo wacaqda nikaaxi nikaax in la gunto cid la isku xirayo iyo dumar baan la ogolayn wixii baaba dumaran weeye waxoo dhan caqdu nikaaxna lama ogola isna ma nikaaxsan karo cidna waxma nikaaxin karo waaye xalaalowga hore wa kaa dee xalaalowga labaad kan saddexaad markuu sameeyana intii baa loo ogolaanaya hadda laga reebay wataxallulu xalaalow min alcumrati laga xalaaloobo bifiraaqihaa faaruqudeeda u ahaaday in la dhammaystiro iyada waa camalkeedu waa yari qof baa laga soo cumreynayaa soo ma camalkiisi markuu qofku dhammaystiro baa markaa xalaaloobayaa markaasuu xalaaloobayaa wakaa taasina wataa qofka xaj iyo cumro xiran caqdi iyo nikaax lama ogola xataa wakiil ma samaysan karo anuu xaj baan jira ama cumri adaa iga wakiile ii aqbal ama adaa iga wakiile gabadhaydi nikaaxi iyo lama lama yeelayo baabkaasoo dhan baa ka xidhan wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab